fariinta kasoo baxday xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka intaanan u gudagelin waxaan rabaa inaan u iftiimiyo dhegeystayaasha in siyaasaddii arrimaha dibadda maraykanka ay u muuqato inay kusoo noqotay firfircoonidii lagu yaqaanay bariga africa iyo ka warqabaddii gaarka ahayd marka waxaa muuqata in etoobiyana loosoo diray hadda delegation weyn oo ka socda sanadka iyo iyo wasaaradda arrimaha dibadda intaas dhan waxay muujinaysaa horta siyaasaddii ku wajahnayd caalamka khaasatan bariga africa inay isbedeshay waxaana ka muuqda fariintan oo fariin cad oo ah in doorashadii soomaaliya ee wakhtigeeda lasoo dhaafay ay si deg deg ah ku dhacdo qoraalka waxa uu qodobka hore uu kaga hadlayaa doorashooyinka soomaaliya luuqad ahaan maxaa ka muuqda qoraalkaasi qoraalka qodobka koowaad oo ugu horeeya waa saa sheegtay oo aniga aan hor u sheegay doorashada ayaa looga hadlay waxaana ka muuqata in dadkii soomaalida ah mas-uuliyiintoodii dadkii xilka loo egmaday in quus laga taagan yahay oo mas-uuliyaddoodii ay gabeen oo ah wax aada looga xumaado wax ku cusbana ma aha soomaaliya hadda waxa laga hadlaya doorashooyin waa soo dhacayeen labaatankii sana lasoo dhaafay marka maanta waa wejigabax ayay nagu tahay haddaan nahay dadka soomaaliyeed in madaxdii soomaalida hogaankoodii ilaa heerkaas quus laga taagan yahay oo fariimahaas aadka u culus loo soo diraayo oona u muuqata fariimo ay ka muuqato canaan qodobka kale waxa uu ka hadlayay xorriyadda dadku u leeyihiin isku soo baxyada nabadeed dowladda ayay u muuqatay ayaan isleeyahay in si gaara ay ugu socotay ma la dhihi karaa marka waxay tilmaamaysay wixii dhacay sagaal iyo tobankii february falastiin waxaan isleeyahay qodobkaas labaad oo ka hadlaya arrimaha xorriyatul qowlka oo ku taalla dastuurka soomaaliya u qoran oo ah qofka soomaaliga ah inuu inuu leeyahay xuquuqda ay leeyihiin biniaadanka oo dhan oo ah human rightska oo ay ka mid tahay in banaanbaxyada la isugu soo bixi karo waa u eg tahay in ay ka dhiganayaan reference wixii ka dhacay sagaal iyo tobankii sideed iyo tobankii february magaalada muqdisho waa u muuqataa waxaana wax laga xumaada ah in hadda hogaanka dalka ugu sarreeya oo ka yimid khaasatan dalka maraykanka madaxweynaha in maaragtay maanta lagu eedeeyo inuu xuriyatal qowlki uu isaga caqabad ku yahay oo diidan yahay dadkii inay banaanbaxaan oo banaanbax nabad ee dhaco walow laga yaabo asagana haddii la weydiiye maanta inuu si kale u dhigi lahaa laakiin qofka hadda fariinta ku socoto waa caddahay waa dowladda dhexe ee soomaaliya fariintaasna maxalushaahidkeeda waxaa waaye wixii ka dhacay muqdisho sagaal iyo tobankii february sideed iyo tobankii february habeenkii marka waa muuqataa meeshaas in canaantaas ay tahay canaan loo qaateen ah oo la xasuusiyo dalka waxaa ka jira dastuur waa dal dimuqraadi ah waa la isku doortaa walow haba ahaatee doorashada mid tii la rabay aan ahayn laakiin dastuurka ayay ku qoran tahay xuquuqda uu leeyahay qofka soomaaliga ah mursal hadda waxaa muqdisho jooga inta badan madaxdii maamulada dalka iyo madaxdii dowladda federaalka ah raje intee la-egaa laga qabaa in heshiis laga gaaro hanaanka doorashooyinka falastiin saad u sheegtay walaale waa madaxdii dowladda dhexe dowlad goboleedyada waa joogaan muqdisho dhammaantoodba marka wax looga fadhiyo waa heshiis horta doorasho lama kala dooranayo ma heshiinaa mise waa kala tagnaa ma taalla meesha waa inay ku heshiiyaan doorasho si degdeg u dhacda oo isla ogol yihiin oo wadar ogol ah oo aan ahayn doorasho hal dhinac ka rarano qof isku cabiray aniga tana eleeg intuu yidhaahdo taasaan qabsanayaan ahayn marka doorashaa looga fadhiyaa ugu dambeyntii isbedelkan ku yimid siyaasadda maraykanka ee gobolka sida aad sheegtay muxuu soomaaliya u faa-iideynayaa xilligan adag ee lagu jiro
isbedelka ku yimid dalka maraykanka waa waa wuxuu saameeyey caalamkao dhan siyaasaddii arrimaha dibadda ee fadhiidka aheedee trump ayaa laga baxay waxaa loo baxay siyaasad ay ku jirto mas-uuliyad waa dowladdaas weyn oo ilaah weyne adduunka maanta hogaanka ka ahayd oo afar sana ka maqnayd saaxada caalamka hadday joogtana si aanan laa'iq u ahayn caalamka ku dhex joogtay marka dowladda maraykanka khaasatan soomaaliya waa dowladda ugu ku bixisa dhaqaalaha ugu badan marka laga hadlayo arrimaha amniga iyo arrimaha horumarkaba marka waxay u eg tahay isbeddelkaas dadka iyo dalka soomaaliyeed waxay usoo kordhin doonaan in ay arkaan siyaasaddii maraykanka oo dib ugu soo laabatay iyadoo firfircoon oy mas-uuliyad ku jirto marka siyaasadda maraykanka ee ku wajahan bariga africa khaasatan soomaaliya waxaan isleeyahay soomaalida way ka faa'iidi doontaa hadduu arleyd